rabadaan kariim dhegaystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo ee radio isnay qodobada caawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada jowhar oo ka hadlay muhiimadda barashada cilmiga teknolojiyadda casriga ah maamulka hirshabeelle oo gaari ku wareejiyay mid ka mid ah naafada gobolka hiiraan dhallinyarada magaalada jowhar oo ku baaqay in la joojiyo nidaamka awood qaybsiga ee beelaha ku salaysan madaxweynaha somalilan oo cafis u fidiyey maxaabiis ku jirta xabsiga deegaanada maamulkaasi wararka dibaddana caawa waxaad ku maqli doontaan masar oo muddo fog kadib heshay magaalo luuntay oo saddex sano jir ah
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxa ay ku dhawaaqday in xanuunka coronavirus ama covid-19 uu halis caafimaad ku yahay dunida coronavirus waa virus ku dhaca neef mareenka kaas oo ku faafa isku dhowaanshaha iyo taabashada safarka waxa uu kordhinayaa fursadaha aad ku qaadi karto islamarkaana aad ku faafin karto covid-19 marka uu qofka qufaco xindhiso ama uu hadlo waxaa sankiisa iyo afkiisa ka soo baxaya dhibco yaryar oo dareero ah kuwaas oo laga yaabo in ay ku jiraan fayraska coronavirus haddii uu qofkaas qabo cudurka aadna aad ugu dhowdahay waxaad neef ahaan u qaadanaysaa dhibcaha yaryar ee sida fayraska covid-19 joogtay dhaqamada caafimaad ee wanaagsan sida in aad mar kasta gacmaha ku dhaqdo saabuun iyo biyo iyo sidoo kale kadib marka aad qufacdo ama hindhisto ka hor iyo kadib marka aad raashiinka diyaarinayso iyo kadib marka aad suuliga soo isticmaasho ka fogow salaanta gacangelinta ah iyo taabashada kale ee jirka taas beddelkeed gacanta u haati ama madaxa u rux si dadka aad u salaamto in aad xirato maaskaro marka aad joogto goobaha dadweynaha waxa ay gacan ka geysan kartaa inaad ka hortagto faafitaanka covid-19 dowladaha hoose iyo dowladaha dhexe waxay soo rogi karaan xayiraado sida in la isbaaro guriga la joogo iyo in la qaato tallaalka si aad u hesho talooyinka socdaalka la xiriir maamulka deegaanka xusuusnoow qaybtaada ayaad ka qaadan kartaa yareynta halista faafitaanka fayraska covid-19
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal sidoo kale ramadaanulkariim waa salaaso taariikhdu ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha abriil sanadka labada kun koo iyo labaatanka warka caaw waxaa la diyaar anigoo abdaxsiisa xasan macalin aan ku horeeyee dhallinyarada magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka hadlay muhiimadda barashada cilmiga teknolojiyadda casriga ah cabdiweli axmed hiloole ayaa warbixintaasi soo jeedinaya magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle waxaa kusoo badanaya dugsiyada sida gaarka ah loo leeyahay kuwaasi oo ay wax ka bartaan dhallinyarada ku nool jowhar iyo deegaanada hoos yimaada ibraahim sheekh maxamed oo ka mid ah dhallinyarada baratay cilmiga kumbiyuutarka oo waraysi siiya idaacadda isnaay ayaa sharaxaya faa'iidada uu leeyahay in la barto cilmigan faa'iidooyinka way fara badan yihiin sideedaba macnaha advantagena waa leeyahay combyuutarka sidoo kale faa'ido darana marka waa leeyahay haddii aan ku horey hal iyo laba iyo saddex faa'iidooyinka waxaa ka mid ah waxaa u baahan marka hore qofka marka baraha ah iyo bartahaba labadaba way u baahan yihiin barahana hadduu marka macnaha bara oo iskuullada hoose dhexa sare uya uu baahan yahay casharadaba ku bixinaya imtixaanada buu ku diyaarsanayaa haddii jaamacaddiga sidoo kale uu baahan yahay faa'iidadaas baa ka mid sidoo kale waxyaalo fara badan oo calculationka iyo xisaabaad ganacsiga buu qofkii ku samayn karaa sidoo kale marka adduunyada maanta maadaama horumartay waxyaalo fara badan oo lasoo kogi kara buu ku samayn karaa dhinaca kale raxmo maxamuud cusmaan ayaa ka warbixisay ujeeddada ay u baratay cilmiga kumbiyuutarka iyadoo gabdhaha ku nool deegaanada hirshabelle ku boorisay in ay wax bartaan barashada kombyuutarka waxaa bilaabay senteembar kii walaahi ujeedada ani maanta kombyuutarka u bilaaba waxay tahay ma aqoonin horta saa gmail loo samaysto ma aqoonin saa wax walba loo samaysto maasha alla hadda waa aqaanaa ani kombyuutar saa loo shido saa wax walba loo koobiyeysto si loo dhinti karay wax walba waa aqaanaa gabdhaha ma u badna inay kombyuutar ay bartaana gabdhaha hadda waxaa ku dhiirigelinaya anaga saa hirshabeel u nahanay inay kombyuutarka ee bartaano saa ani u bartay camal dhallinyarada ku nool caasimadda hirshabelle ee joobhar ayaa wax ka barta dugsiyada sida gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladda ay maamusho waxayna helaan waxbarasho taya leh mahadsaned cabdiweli madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed ayaa mid ka mid ah dadka naafada ka ah lugaha ee ku sugan magaalada baladweyne ku wareejiyay gaari cusub oo nooha ah si ugu adeegsado goobaha uusan gaari karin waxuuna sheegay madaxweyne ku-xigeenka inay ka go-an tahay garab istaagidda bulshada danta yar gaar ahaan kuwa naafada ka ah ee ku nool deegaanada maamulka hirshabeelle
ninkaani aniga isma aqoon laakiin waxaa iskaayan baray dhibaatadaas haysatood u jeediin meeshaana uu igu yimid dhibka haysto uu ii sharaxay anuuna kadib waxaan idhi warniyahow gaadiidad ku socotaan aan kuu raadinayna anigoo afkaygiiyo afka dowlad goboleedka hirshabeelleba ku hadla dadkaas ninkan waxaan qabaa inuu intaaniyo in ka badan uu xaq loogu leh iyo kuwa kaloo badan oo hadda ayaguna sidaan iyo si ka sii dhibaato badan duurka kula jira ama la jooga hirshabeelle gudaheeda ilaahay annagana wanaagga iyo cadaaladda iyo inaan dadkaayna xusiisanno oon yacnii say u kala baahi badan yihiin ama dhibaatadu nin walba meesha ka haysato intaan hadda taladooda aan wax kulaynahayn ilaahay hana tuso ilaahay hanagu ilhaamiyo ugama jeedno siyaasad ugama jeedno wax kaloo danahoon kalaynahay ma jiraan ujeeddadaynu kaliya waxay tahay in ninkaan aan u fahmayn in ninkaanu ou xaq lagu leeyahay mas-uulkiisii mas-uuliyiintiisii aan nahay dhibaatadaasna aan uga kaalmayno waxaan uga kaalmay karno ilaaha kaalmale ee hadda annaga kaalmahayni wuxuu la egyahay baabuurkan ayaan rabnaa ou naga codsaday inaan hadda ku wareejinno adinkana dee markhaati aan idiga dhigaynay horay markii haddee aan qofkii noo yimaadaba ilmahana waa sawirayaan marka markaan baabuurka ballan qaada ayaa la ogaaye hadda marka dhiibaan in layla ogaado duuq waxuu ballan qaaday hore wa ula tegay siaan loo dhihin daahir maxamed sabriye oo ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa lagu wareejiyey furaha gaariga wuxuuna u mahad celiyey madaxweyne ku-xigeenka isagoo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay maadaama ballanqaadkii loo oofiyey
madaxweyne madaxweynaha waxa waaye walaalkeeyow codsigaan ugu imid waa ka soo baxiyey ilaahay khayr ha ka maalmariyo gaadiid baan weydiistay gaadiidka waa ii ballanqaadiyey muguu dambaydana haddaan gacanta uu ii saaray walaalkay waa ii siiyey mahad ha ka gaarto meeshii cirbad uga mudantaana allah ka siimaan leenna mahad badanaan ugu hayaa dad waxa ii qabtou ninkii iigu horreeyo waay oon anugu aan fagaaro u imaado ilaahay imika ha ka amaalmariyo bisti maamulka hirshabeelle ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii loo garab istaagi lahaa dadka baahiyaha gaarka qaba kuwaasi oo laga taageerayo maaraynta daruufahooda gaarka ah dhallinyarada magaalada jowhar ayaa ku baaqay in la joojiyo nidaamka awoodqaybsiga ee beelaha ku salaysan warkaasi waxaa eegaysa waryaheena maryamo sheekh cabdi qaar ka mida dhallinyarada u dhoon daloolo ka qaybgalka siyaasadda iyo hogaanka dalka ayaa sheegay in laga gudbo awood qaybsiga qabiilka ku salaysan iyadoo oo lagu xulan karo aqoon karti iyo hufnaan qofka la rabo in la xusho ama la doonayo inay qayb ka noqoto hogaanka dalka idriis ibraahim xasan oo kamid a dhallinyarada ku taamaysa inay ka qayb galaan meelaha fagaaraha iyo la socoshada masiirka dalka ayaa ku eedeeyay odayaasha in si siman aysan u xulin dhallinyarada marka loo eego siyaasadda iyo shaqooyinka hirshabeelle odayaasha dhaqanka ninkay rabaan ayay kuraasta siiyaan ambao lacaga lagu siiyo marka dhallinyarada ma uu loo soo jeeda laakiin maadaama dhallinyarada boqolkiiba toddobaatan iyo shan aan nahay wadanka soomaaliya dalkana uu ku xisaabtamo dhallinyartiisa cuddada ay tahay insha allah waxaan rajaynaynaa sannadaha soo socda in annaga qayb ka qaadanno ah dadkii oo lagu keenay qabiil kuraasta oo dowladda federaalka kan ugu yar amba kan ugu weyn amba degmaha jooga amba tuulo amba xaafad amba gobol amba degmo waxay ku yimideen qabiil qabiil intoo jiranne ma laga yaabo shacabka in la kasbado amba kaabihii dhaqaalaha la dhiso xaqiiqdii dhallinyarada soomaaliyeed way dhiban yihiin maadaama canshuurtiina wadankii laga qaado aanay dowladii waxa ayna ugu qabanin taas waxay cadaynaysaa inay meesha ka jirto musuq maasuq iyo cadaalxumo waxaa lagu gaari karaa awalan shacabka inay dadkay rabaan ayga doortaan markay doortaan kadib ayaa la heli karaa maamul cadaalad ku dhisan xafiisi cadaalad ku shaqaynayo heer maxkamadeed heer gobol heer degmo heer tuulo kadib dhaqaalo waa la asaasi karaa oo wadankeena kheyraadka ayaa faraha ka batay
gudoomiyaha odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha dhexe axmed colow ayaa ka jawaabay inay odayaasha kusoo xulin nin jeclaysi balse ay u fiiriyaan aqoonta iyo kartida uu qofka leeyahay oo aysan kala jeclayn wiilashooda dhallinyartada hogaanka ay ku leeyihin hogaanka dalka qaybta ay ku leeyihiin waa qayb muuqato kuwii waalidiintooda ay ku soo dadaaleen oo mutacalimiinta ah oo wax la baray oo aqoontala leh waa kuwa u carbisan inay dalka ay hogaankiisa ay naqdaan horena waa u naqdeen haddana waa u diyaarsan inay naqdaan horta mid meesha kuma jirto in odayaalka laga shakiyo inay dhallinyarta ay kala saarayaan meesha kuma jirto dhallinyarta odayaasha waa wiilashoodii ayagaa dhaleen waana kala yaqaaniin midka midka doorka hogaamin karo oo dhallinyarta bulshada dhexeeda ku jira waa yaqaaniin kan hadda aan wax hogaamin karin odayaasha waa yaqaaniin marka wax la xulaayo oo odayaasha ay xulayaan markii beesha dhexeeda nin aqoonyahana oo maamul qabta marka looga baahan yaha marka odayaasha loogu yeero odayaasha iskama soo qabtaane markay beesha u yeeraan ay ogaadaan ninka ugu fiican oo ugu hogaan fiican oo aqoonta iyo nidaamka ugu fiican markay ogaadaan ay beesha kala tashadaan ee beesha isku raacdo in ninkaa la gudbiyo kadibay gudbiyaan magubaan odayaasha ma aha inay midna la saftaan midna ay ka laabtaan wiilashaygaa iskule marka dhallinyarta ninka aqoontiisa u gaarto inuu wax barto oo nin carbisan naqdo oo inuu dadkiisa dalkiisa wax ku tiri kara loo aqoonsado ayuu hogaan yahay dhalinyaro badan oo gabdho iyo wiilal isugu jira ayaa qaba fikirka uu qaba idris balse sanadihii ugu dambeeyey ka mid ahaa inay ka hadlaan fagaaraha la ysugu yimaado si ay qeybtooda uga helaan barnaamijyada ka dhaca dalka gaar ahaan magaalada jowhar oo xarun u ah maamul goboleedka hirshabeelle markaana somalilan madaxweynaha somalilan ayaa cafis u fidiyey maxaabiis ku jirta xabsiyada deegaanada maamulkaasi madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi cabdi ayaa wareegto madaxweyne cafis oo guud u fidiyey maxaabiista dembiyada fudud ku xukuman ee ku xiran xabsida deegaanada somalilan markaan arkay dastuurka somalilan qodobka sagaashanaad xubintiisa shanaad markaan arkay xeerka ciqaabta guud qodobkiisa boqol afartan iyo sagaalaada waxaan go-aansaday in laga bilaabo taariikhda maanta aan cafis guud u fidiyo dhalashada bisha barakeysan ee ramadaan awgeed maxaabiista dembiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada ku xidhan oo tiradoodu ay dhan tahay afar boqol sideetan iyo afar cafiskan saameyn kuma lahan xuquuqda madaniga ah iyo rayidka ciqaabeed ee ka dhalanaya waxaana cafiskan fulinaya xafiiska xerilaalyaha guud iyadoo la raacayo liiska maxaabiista ee halkani ku lifaaqsan markana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta joogtada aheyd ee sarafka iyo suuqyada waxaa la diyaaraa waryaheena mareemo sheekh cabdi mahadsanid cabdicasiis xasan cabdulle dhinaca sarafka waxaa la kala siisanayaa boqolka doolar gacanta hore laba malyan shan boqol iyo sideetan kun gacanta dambena waa laba malyan iyo lix boqol kontonka doolar waxaa la kala siisanayaa qabashada malyan laba boqol iyo sagaashan kun bixintuna waa malyan iyo saddex boqol oo shilin soomaali ah shan iyo labaatanka doolar gacanta hore waxaa la kala siisanayaa lix boqol afartan iyo shan kun gacanta dambena waxay maraysaa lix boqol iyo konton kun oo shilin soomaali ah tobanka doolar qabashada waxay maraysaa laba boqol konton iyo sideed kun bixintuna waa laba boqol iyo lixdan kun oo shilin soomaali ah dhinacaya markaynu fiirino galeyda waxaa la kala siisanayaa madaalkeeda kow iyo toban kun oo shilin soomaaliya masagaduna waa toban kun oo shilin soomaali ah digirta madaalkeeda waxaa la kala siisanayaa laba iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah salbukada waxa ay maraysaa madaalkeeda sideed iyo toban kun oo shilin soomaali ah bariiska caddaha ee dalka waxa uu marayaa kiiladiisa saddex iyo toban kun oo shilin soomaali ah nuskiiladuna waa sideed kun oo shilin soomaaliya rubucuna waa afar kun oo shilin soomaali ah loorka bariis caddaha waxaa la kala siisanayaa kontonkiisa kilogaram lix boqol iyo konton kun oo shilin soomaali ah saliid macsarada markaynu fiirino waxaa la kala siisanayaa kiiladeeda konton iyo laba kun oo shilin soomaali ah nuskiiladu waa labaatan iyo lix kun oo shilin soomaali ah rubacuna waxa uu maraya saddex iyo toban kun oo shilin soomaali ah naaftada waxaa la kala siisanayaa kiiladeeda labaatan kun oo shilin soomaali ah baasiinka wuxuu marayaa laba iyo labaatan kun nusliitarkiisana waxa uu marayaa kow iyo toban kun oo shilin soomaali ah mahadsanid maryama halkaasi aan kaga gudubno xubinta sarafka iyo suuqyada ee warka caawa markaana wararka dibadda masar ayaa muddo fog kadib heshay magaalo luntay oo saddex kun sano jir ah soo helista magaaladan saddexda sano jirka ah ee ku dhex aasantay ciidda waddanka masar ayaa helitaankeeda ayaa helitaankeeda loogu riyaaqay inay tahay mid ka mid ah waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee la gaaray tan iyo helitaankii qabrigii boqor tutanqamun ninka ku caanbaxay taariikhda masar ee sai hawas ayaa khamiistii shaaciyay helitaanka magaalada dahabka ee luntay ee laga helay meeshii u dhow magaalada uqsur wuxuu sheegay in baaritaankaasi lagu soo helay magaaladii ugu weyneed ee qadiimi ah ee loo yaqaanay aten weligeedna aan laga soo helin waddanka masar waxaa lagu soo helay isbuucyo uun gudahooda markii qoditaanka la bilaabay bishii sebteembar ee sanadkii labada kun iyo labaatankii warkii caawa aad kala socoteen idaacadda isnaay halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warka waxaan ila socodsiinaya anigoo abdaxsiis xasan maclin intaan mar kale kulmi doono warkaa mid la mid ah ramadaan kariim